dalkiidinka qarsiway dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa
kulan wacan halkan waa rediyo cadaadda waxaa u diyaar garowdaan barnaamijka xulashada waraysiyada isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar laayay iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo waa habeen axad ay sii baxayso isniin ayaa soo gelaysa julayna waa siddeed iyo labaatan sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxyaabaha barnaamijka xulashada waraysyada caawa aad ku dhegaysan doontaan anna idinkugu soo gudbi doono haddii allaha awoodda la raalle ka noqdo waxaa qayb ka noqonaya faahfaahiino dheeraad ah caawa waxay ka soo baxayaan jirdil iyo kufsi ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo koonfur galbeed soomaaliya ay degmada buuraha kabaduleedkeeda ugu geysteen gaari ku safraya halkaasi oo aan inii soo gudbi doonaa saaxiib yaal sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale hadda xaaladda guud ee buuraha kaba sida ay tahay guddigii gurmadka ee loo xil saaray qaraxii dhowaan ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar iyana warbixin hordhac ayay soo saareen oo la xiriira qaraxaasi waan inay soo gudbi doonaa warbixintaasi iyo waxay tahay xildhibaano ka tirsan kuwa baarlamaanka galmudug iyana waxay sheegeen islamarkaana wacad ku mareen inay tegi doonaan magaalada dhuusamareeb kana qaybgalayaan shirka dibheshiisiinta galmudug oo gogashiisu haatan ay taallo magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug qodobada kale saaxiib yaal xulashada waraysyada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya guddiga arrimaha dibadda ee baarlamanka federaalka ee soomaaliya waxa uu wasiir cawad oo ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya su-aale ka weydiiyey warar sheegayey in dowladda qatar ay ku lug lahayd weerar qaraxa ah oo dhowaan ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ahna xarunta ganacsiga puntland waan inay soo gudbi doonaa saaxiib iya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isna waxa uu aqalka madaxtooyada ee somalilan ku qaabilay wafdi uu hogaaminayey wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midooba u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan waxyaabahay ka wada hadleen labada dhinac ayaad dhegaysan doontaan saaxiibayaal madaxweyne dani isna garowe maanta waxa uu ku shir guddoomiyey kulan lagaga hadlaya dardargelinta amniga iyo sidoo kale u diyaargarowga maalinta kowda augosto oo maalmo qura ay naga xigto waan inay soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxyaabihii kulankaasi ka soo baxay afhayeenka jamhadda uu hogaamiye korneel caarna waxa uu faahfaahin isna ka bixiyey dagaal ciidamada somalilan ay shalay kula galeen deegaano ka tirsan gobolka zanaag halkaasoo ay sheegeen inay khasaaro ku gaarsiiyeen ciidamada somalilan siday hadalka u dhigeen waan inay soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa jabay muushin ay keeneen xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamulka puntland haddaba maxay tahay sababtu waad maqli doontaan saaxiibayaal qodobadaas wixii kale nugu soo kordha xibintii kalamaan ayaad dhegaysan doontaan gabagabadana heestan ayaad maqli doontaan saacadda barnaamijka caawa wada ka baxayo liibaan cabdi ciise ayaa farsamaynaya anigu cabdirashiid cali maxamed ayaan ha waa mar kale iyo xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya
mar kale kulanti haboon saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaanu hawada inkaranahay saaxiibadeena ku sugan gobolka galgaduud mudug qaybo ka mid ah siddeed siddeed dhibic shan magaartis ayay naga dhegaysanayeen adduunkoo idinna saaxiibayaal life israinka ayaad nagala socotaan barnaamijka ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabayaa dhanka iyo gobolka baay gaar ahaana buuraha kaba degmada buuraha kaba ee gobolka baay maalmihii ugu dambeeyey iyo habeenadii lasoo dhaafaba waxaa ka jirtay xaalad halis ah oo aan looga baranin islamarkaana ka argagaxeen bulshada ku dhaqan degmadaasi tan iyo markii maamulka cusub buuraha kaba loo magacaabay degmada waxaa ka bilaabatay falal aan hore uga dhiici jirin oo isugu jira dhac jirdil iyo sidoo kale kufsi breer ah oo joogta maanta ugu dambaysay gaari ee rakaab siday oo ka yimid dhinaca magaalada caasimadda muqdisho kuna sii jeeday magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay ahna xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya jidka ayaa loo galay gaarigaas waxaana meel duleedka ka ah oo u jirta wax ka yar laba kilomitir buuraha kaba gaarigaasi dadkii la socday jirdil iyo kufsiba ugu geystay ciidanka loo tababaray degmada buuraha kaba ee gobolka baay sida ay radhiyo cadada u sheegeen mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay degmada oo hadda ku sugan gudaha degmada buurdhubo ee gobolka baay sida la xaqiijiyey gaariga ayaa jidka loo galay waxaa lagu amray inuu istaago kadibna dadkii saarnaa ayaa dhammaantood laga soo dejiyey raggii waa la jir dilay dumarkii saarnaana dhammaantood waa la kufsaday oo waxaa dhibka geysanaya oo ciidanka loo tababaray kuwa degmada buurha kaba ee gobolka baay intaa wixii ka dambeeyey dadkaas waxay u yimaadeen sida xogta aynu ku helayno xaafiiska guddoomiyaha degmada buurha kaba isna waa uu ku digtay oo wax jawaab ah oo muuqatama aanu siin cismaan murusal sheekh cabdi oo ka tirsanaa maamulkii hore ee degmada buurha kaba caaway xilli uu la hadlay radio cadaado waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid maalmaha ugu dambeeyaba ka soo kordhay degmada waxa uu sheegay in xalay gabar ka mida dadka deegaanka gurigooda loo soo dhacay islamarkaana kufsi loo geystay saaka markay tagtay xaafiiska guddoomiyahana guddoomiya uu ku wargeliyey in arrintan aanay wax micnaa lahayna oo mar kasta ay ka dhici jir ka dhici jirtay degmada sidoo hadalka uu dhigay cusmaan goren waxaa weydiiyey bal waxaa ka jira wararka sheegaya in gaarigaasi maantay buurakaba dadkii saarnaa lagu dhibaateeyey qaarna la kufsaday kuwa kan la jir dilay haddase xaaladdu sida ay tahay wa way jirtaa arrintaas way jirtaa way dhacday dad safar ah gaari lagala degay oo la jir dilay way jiraan oo la dhacay oo ii sheegay adigii dumarkii saarnaan lagu kufsaday way jiraan waan garta marka maantay meeqa saac oo kale ayay dhacday dhacdadan
waxa ahayd ii sheeg adi alle ilaa sideedii ilaa toddobadii meelahaas ayay ahayd oo maanta ah maanta ah waan garta si gaar halkee uga dhacday
sigaar duleedka magaalada ku dhacday magaalada ii sheega duleedkeeda ii sheekeeda meel u jirta hal kilomitr hataa ma dhamo
dadka gaariga ay saarnaayeen gaari noocee ayuu ahaa halkuusa ka yimid
gaarigu dhinac xamar ayuu ku yimid halkuu ujeeda
sidii ila tahay baydhaw inay socdaan baydhaw ayaa u socday marka waxa dhibka geysanaya waa kuwama waxaa dhibka dhibka geysanaya waxaa kamid ah aqabtii meesha joogtay oo ii sheegadi oo amniga ahayd ilaa ii sheegadi maamulkii ii sheegadi oo lasoo dhisay mar dhow isagana ugu raali noqday oo ka amray sida ila tahay sababtoo ah meel oo ii sheegadi maamul joogo kolley askar inay bahdo inba wax soo dhacdo inba hameenk habeenkii guryaha gasho wax kufsato ma samaynaysa mafahanta marka arrintan maantay iskugu jirta jirdilka iyo kufsiga loo geysta dadka rakaabka gaariga saarnaa waxaad iga warantaa ilaa hadda wax aad noo xaqiijin karto oo kufsi iyo jirdil ah ma jiraan kufsi waa jira ii sheeg adi xali kasoo bilow oo mid oo deegaanka ah gurigeeda lagu tagay lasoo kufsaday ii sheeg adi guddoomiyaha degmada markaa loo tagay ka jawaab waxa uu ka jawaabay mid oo ogolba ii sheeg adi oo laisku fuuli jiray oo aniga hanuu qiimeynen ayu ayuu ugu jawaabay shacabkii markaas u tageen oo u dacwoodeen maanta gaarida gawaarida ii sheegay toddoba saa iyo meelahaas la gelay iyagana sidaas oo kale waa la jirdilay waa la dhacay wixii lacagay wateen waa laga qaatay ii sheegadi markii yimaadeen oo ii sheegadi xaruntii maamulada yimaadeen ii sheegadi waa lagu qoslay waan garta dadkan marka marka arrintaanu dhacday kadib maamulkii degmada iyaku maxay sameeyeen ma tageen goobta oo ma gaarin masoo arkin waxa dhacay mise ma maamulkii degmada kanka qoslay marka ii sheegay dadkii lasoo dhacay lasoo kufsaday oo xaruntooda yimaadeen dadka oo ku qoslay waa iyaga ii sheegadi waa iyaga waan garta ma dadkiiba u yimid maamulka ha dadkia u yimid marka u yimaadeen ii sheegada way ku qosleen
marka arrintu adigu hadda eedeyn badan baa jeedinaysa oo maamulka waxaa leedahay ayaga qudhodaba wax ogaalka arrinta hadda sidee wax u dhacayaan iyo waxa meesha ka socdo waana eedeyn culus marka adigu cadeymo muuqda miyaad haysaa cadeymo muuqda kolley ii sheegadi safarkii ii sheegadi oo meesha laga qarabay bulshadii meesha laga qarabay kolley nambaradooda iyo barnaamijyadooda ayaa ku soo raadana iyagaaba ku cadeynaya dadkii dhibaatada loo geystay yaaba nambaradooda kuusoo waraadin doonaa kuusoo cadeyn doona waan gartay dadkan marka gaariga la socday deegaan ahaan iyakuma dad buura kaba degan bay ahaayoon dadka deegaan ka mid ah mise meel ka baxsan bay u socdeen iyo deegaanada kale ka tirsan gobolka dadka gaba dadka gaariga u socday waxaa u socdeen qaarkood baydhabo ayaa socdeen qaarkoodna baydhabo ay ku yimaadeen xamar ay u socdeen waan gartay gaarigan marka nuuciisa muxuu ahaa
gaariga noociisa waa nuuko
n waxaad ii sheegtoo kale in arrintu maalmahan dambaba ay ka tagneed buuraha kaba oo xaloo kale waxaa sheegaysaa in gabar hoogeydii lagu soo dhaco kufsi loo geystay marka arrintan ma arrin ku cusubbaa degmada mise waa wax muddo soo jiitamaya
wallahi kulle aniga hadda intaa aan joogo ii sheeg adi waxaa ila tahay arrin ku cusub weligay kama aan arkin ii sheeg adi arrinta tan oo kale intaan degmada joogay kama arkin weligeyga waan gartay adigu maamulkii hore degmada baa kamid tahay xoogaal baad u tahay sida degmada u shaqey jirtay iyo shacabkeedaba hadda maxaa isbedela mar haddii markii horeba aysa jirin arrinkan oo kale iyo dhacdooyinkan hadda kusoo laalaabtay burakaba wallahi kulle ii sheeg adi aniga sida hadda aan dareemayo wax hadii isbedelka aan sida isbedelka dhibaatada socota oo ii sheeg adig muuqato oo dadka dhan u jeedaan wax ahayn oo isbedel kale kuu tilmaamayo ma jirto
waxaan kaa rabaa marka arrintan isaga qudhiisu maamulku waxa oo la tashiya oo kale sameeyey dadki deegaanka oo kale isugu yeeray kulamo u la qaato arrintaas kaga hadlayo oo kale ma jiraan miya maya maya maya ma jiraan ma jiraan dadka dadka deegaanka subaxii iigaab u yimid markii dhacday oo arrinta dhacday oo tan deegaanka gabadha deegaanka habeenkii loo galay guriga xalay sagaal saa in ilaas miya ayaa aheyd loo galay gurigeeda lasoo kufsaday dadka deegaanka iigaaba soo baxay u yimaaday maamulka degmada u yimid guddoomiyaha degmada u yimaadeen ii sheegadi guddoomiyihii degmada marka u yimaadeen wuu ku quslay jawaabta uu bixiyin wuxuu ahayd ii sheegadi iska aadi waa ii sheegadi wax hadana kama qaban karo ma guddoomiyihii degmadaba arrintaas sidaas u hadlayo oo arrintaa waxa ka socda burakaba si wax ka og
hadda kule waxa way ii sheegadi guddoomiya degma marka lagu yihahdo waa madaxweynaha ii sheegadi oo markaas oo deegaankaas ma fahamtay si fiican
marka waxa isaga ogeen ii sheegadi qof samayn karto haba yaraatee ma jirto waxa isaga ii sheegadi oo oo oo luflaan ogeen cid samayn karto haba yaraatee ma jirto waan garta arrinta waxaa ugu dib ugu soo laabanayna markaan gaarigan maanta dadkii saarna dhibka loo geystay kadib mar haddii dadkii qaarna la jir dilay dumarkii saarnana kufsi loo geystay kadib maxaa xigay gaarigii meeshii ma ka tegay halkuuso aado
wallahi gaariga aniga waxaa iigu war dambeysay gaariga wixii lacag ah oo watay in laga qaatay oo kufsigaas lagu geystay soo baxay xafiiska yimid oo lagu qoslay kadib soo baxay meel la yihahdo barbanod la yihahdo ima imaaday oo ii sheegay usoo codsanaya igu dambeed lacagtiin waa liiga dhacay controlooyin waa igu horeeyaan bini-aadamina halii galo halii caawiyo halii gudbo usoo dhahay oo ii sheegay banada jooga ee igu war dambeed ciidamada marka dhibkan geysanaya ma kuwa koonfur galbeedba mise waa kuwa dawladda
ciidamada dhibka geysanaya kuwii ciidankii oo ii sheegay degmada loo tababari way ii sheegay hadda qof una ii sheegay mid aan ku tilmaami karna ma lehe ii sheegay dad timaaday waaye ii sheegay dawladna uma tiirin karna dawladna xumaamaya xumaan ogolaanaysana ma jirta marka kule kuwii degmada loo tababaray oo ii sheegay koonfur galbeed tababartay way cismaan mursal sheekh cabdi oo ka mid ahaa maamulkii hore ee degmada buurakaba ee gobolka baay ayuu ahaa qadka taleefonka buurakaba ayuu ugu warramay saaxiib yaal xasuusin waxay naga mudan in aanu la xiriirnay maamulka degmada buurakaba ee gobolka baay si aanu xooga weydiino dhacdooyinkan dhacaya sidoo kale eed eedan uu usoo jeedinayo cismaan balse kama jawaabin taleefonka marka ugu horreyso oo ay ka jawaabaan oo helnana waad maqli doontaan haddii allaha awoodale raalli ka noqdo weli saaxiib yaal barnaamijka ayaad la socotaan markan muqdisho ayaanu aadayaa guddigii uu afar iyo labaatankii bishan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qatar u magacaabay maareynta qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir iyo sidii gurmad deg dega lagu fidin laha dhaawacyada ka dhasha qaraxa ayaa bulshada soomaaliyeed waxay la wadaageen warbixin hordhac oo ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay labadii maalmood ee lasoo dhaafay guddigu waxay xaqiijiyeen tirada dhimashada oo gaaraysa ilaa iyo toban qof iyo sidoo kale dhaawaca gaaraya sagaal ruux oo ku jiray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso sidoo kale guddigu waxay shaaciyeen liiska dhaawac xaaladoodu ay liidato una baahan daryeel caafimaad islamarkaana awooda in dalka dibaddiisa loo qaado si halkaasi lagu soo dabiibo kuwa soo gaaraya ilaa iyo lix qof sidoo kale waxay sheegeen in diyaaradihii dhaawacyada muqdisho ka qaaday ka faa'iidaysteen ilaa iyo lix qof oo kale kuwaasoo waxyeella ka soo gala gaartay meelo ka mida dalka waxay sheegeen dadka ka faa'iidaysta inay ka mid ahaayeen saddex qof oo dhibaata ka soo gaartay ama ku dhaawacmay weeraro ka dhacay kismaayo laba qof oo muqdisho ah iyo sidoo kale hal qof oo isna dhib ka soo gaaray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ahna xarunta ganacsiga puntland sida ay guddigu shaaciyeen sidoo kale guddigu waxay shaaciyeen in habeenkii dhaawacyadaasi la qaadayay ay sameeyeen baasabooro ku safrayaan ama lagu talagalay dadka dhaawaca guddigu warbixintan uu u diray madaxda sare ee dalka waxa uu kula teliyey in hay-adaha ammaanka ay si deg dega u gudbiyaan natiijada baaritaankooda si loo ogaado sida wax u dhaceen iyo sidoo kale in la xisaabtamo ciddii lagu helo inay ka qayb ahayd shirqoolka ama ka gaabisay mas-uuliyadda saarneed in kulan ducaah loo sameeyey mas-uuliyiintii ku shayda qaraxa sida ay sheegeen guddiga in meel lagu ogaado xaasaska iyo carruurtii ay ka tageen shuhadada sida ay guddigu ay hadalka u dhigeen iyo in guud ahaan la kordhiyo diyaargarowga dal ahaaneed ee xaaladda noocan oo kale ah loo sameeyo qorsho dhammaystiran oo isugu jira ka hortag iyo sidoo kale la tacaalid intaba guddiga ugu dambeyn waxuu mahad celiyey dalka qatar oo soo oo markaas si deg dega gurmad ugu soo fidiyay dhaawacyadii qaraxaasi waxyeeladu ka soo gaartay hagaag saaxib yaer weli wararkaas muqdisho ayaanu ku guda jirnaaya guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka baarlamanka soomaaliya ayaa maantay xarunta villa hargeysa muqdisho kula kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya mudane axmed ciise cawad guddiga ayaa wasiirka su-aale ka weydiiyey shaqooyinka wasaaradda shaqooyinka la xiriira arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo eedeynta loo jeediyay dowladda qatar ee la xiriirta qaraxii ka dhacay magaalada boosaaso guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka xildhibaan cabdulqaadir cosoble cali oo kulanka shir guddoomiye ayaa ka warbixiyay qodobada ay kala hadleen wasiir cawad bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ajmaciin maanta waxaan halkan xarunta golaha shacabka xafiisyadiisa villa hargeysa aan kulan kula yeelanay wasiirka arrimaha dibadda dowladda ama xukuumadda federaalka soomaaliya inagoo ah xildhibaano ka tirsanaa markaa guddiga arrimaha dibadda waxaa runta sadi fiican oo saraaxo ah oo isbaraysi ah oo la xisaabtama ayuu ahaa oo wasiirku waxyaabo fara badan aan ka warsanay ku saabsan shaqada wasaaradda howlaha wasaaradda iyo howlaha ku saabsan diblomaasiyadda soomaaliya ee arrimaha dibadda dabcan halka kuma soo koobi karo waxyaabihii aan wasiirka ka warsanay waxyaabaha ugu horeeya waxay ahaayeen maaragtay arrimihii ka dhacay qaraxii isku iyo tobankii may magaalada boosaaso oo ay ku dhinteen dad soomaali ah oo maalmo dhoweedba idaacadaha isu dhinac mareen ama soo daabacay wargeyska new york in dad dibloma dowladda qadarka diblomaasiyinteeda iyo ganacsateeda inay arrimo noocaas ku warrumayeen arrintaasoo guddiga horay oo warqad ugu qoray wasiirka arrimaha dowladda uu ka warkacodsaday in warbixin naga siiyo isla markaasi dowladda soomaaliya ay baaritaan ku suubiso dabcan wasiirka waa nooga jawaabay mowqifkiisuna wuxuu ahaa in dowladda qatar arrintaasi ay tirtay oo ay beenisay waxba kama jiraan ay tiri hase ahaatee ka guddi ahaan waxaa weli noo muuqato inay jirto baahi in xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah ay ka istaagelaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan in arrintaasi xaqiiqadeeda ay ka daba tagaan oo ay baaritaan ay ku suudiyaan ayna la soo ogaadaan golaha shacabka guud ahaan maahan wax caadi ah waa fal argagixiso in lagu soo eedeeyo dowlado aan saaxiibanahay xiriir leenahay diblomaasiyiintooda inay ama wax ka ogaayeen ama ay wax ka maqleen waxayna la wadaagin waa arrin aada khatarteeda leh weli mowqifkaasaan u sheegnay wasiirka inaan u baahannahay in baaritaan lagu suubiyo inkasta uu yiri wasaaraddeena arrimaha dibadda intana loo soo gudbiyo anagu wax dhaafsiisan oo aan maaragtay hawsheeda ka qaban karno ma aynan jirin marka arrintaa iyada ah waxaa kaloo wasiirka aan ka warsanay maaragtay shaqaalaha wasaaradda iyo waxyaabo fara badan oo cabashooyinla soo gaarayay waxaanana moodaa inuu maaragtay waxyaabo fara badan oo waxyaabihii la weydiiyay wasiirka uu bayaamiyey ama uu tawbiixiyey xildhibaanada sharaf kalena ay maaragtay jawaabo fara badan oo xaggiisa ah runtii ay ku qanceen xildhibaan cabdulqaadir cosubla cali oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka aqalka hoose dalka ayuu ahaa ahna guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka wuxuu ka warbixinayay kulan ay maanta la qaateen guddigu wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya danjire axmed ciise cawed hagay saaxiibayaal weli barnaamijka ayd la socotaan qodobo dhowra waa ay noo soo socdaan markan waxaan aadayaa dhanka iyo waqooyiga gobolka galgaduud guddiga qabanqaabada shirka dib heshiisiinta beelaha galmudug oo hadda gogashiisu ay taalan dhusmareeb maalmihii ugu dambeeyey waxay socdaal ku marayeen deegaano dhaca waqooyiga gobolka galgaduud inkastoo maanta ay gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug shalay meele ay tageen waxaa ka mid ah magaalada huurshe ee dhacda waqooyiga gobolka galgaduud halkaas guddigu markay gaareen kulamo waxay la qaateen mas-uuliyiinta iyo ururada bulshada qeybaheeda kala duwan ee hursho ku dhaqan xildhibaan cabdinuur sheekh ismaaciil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka galmudug kana soo jeeda magaalada hurshe oo ka mid ahaa dadkii la kulmay guddiga caaway maruu la hadlayay radiocadaada waxa uu sheegay in ay kala hadleen guddiga sidii ay dhuusamareeb u tegi lahaayeen shirkan uga qayb qaadan lahaayeen xildhibaanku waxauu sheegay inay ka go-an tahay tegista dhuusamareeb islamarkaana ay ka qaybgalayaan shirka dib heshiisiinta beelaha galmudug intaas wuxuu raaciyey inaanay jir wax ka qoseeya cid diidaysa iyo cid yeelaysa kulankaas balse ka hursho ahaan bulshadoodu ay diyaar u yihiin shirkaasi dib u heshiisiinta iyo sidii iyo in la dhiso galmudug mudaysan sidaa hadalka u dhig oreen waxaa weydiiyey bal guddigaasi waxyaaba ay kala hadleen guddiga dib heshiisiinta galmudug loo magacaabay oo wasiirka arrimaha gudaha federaalka cabdi maxamed sabriya magacaabay ayaa deegaamada galmudug marayay si fiican
degmada kamid a huurshe degmada la dhahaa ayay anshala kusoo dhaweyn waan garta
xildhibaano iyo wasiiro iyo odayaal iyo culamaadiin iyo haween iyo dhalinyaro ururada bulshada waa la dhaho dhammaan baa waxaa kusoo dhaweynay beesha sure mahadir waan garta
marka way noo yimaadeen waxay noo sheegeen guddigii qabanqaabada dib heshiisiinta galmudug in gobashii dib heshiisiinta ee galmudug ay taallo magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug si fiican mudane xildhibaan waxaan kaa rabaa marka tirada xubnaha inii yimid oo aada hursho kusoo dhaweyseen mise ayay ahaayeen dad tiro badan bay ahaayeen dad tiro badan oo ciidan leh oo guddigii leh oo arrimaha gu wasaaradda arrimaha gudaha dad ka socda leh oo kmatalaxya leh oo dad badan bay ahaayeen waan garta marka waxaa hogaaminayay guddoomiyaha guddiga cabdiraxmaan macalin cabdullaahi cabdiraxmaan baadiyo waan garta marka socdaalku iyo guddoomiye ku-xigeenka nin cabdildhaho cabdiwaayeen si fiican baa kuu fahmay xildhibaan socdaalkooda muxuu daaranaa ujeedadooda maxay ahayd oo daaranaa waxay dhaheen deegaanada galmudug ayaan maraynaa si fiican qolo kastana wixii warbixinaya ay haysaan ka qaadaynaa waan garta waxaana u sheegaynaa qolo kasta in gobashii dib heshiisiinta galmudug oo lagu wada hadli lahaa dhuufaan reeb ay taalo waan garta maadaana waan u sheegaynaa aan ka codsanayna si fiican
si fiican baa anaku usoo dhaweynay haddaan nahay beesha beelaha sure oo wasiiro iyo xildhibaano iyo odayaal iyo dhalinyaro iyo haween iyo culummo iyo wax kasta leh inaan be raalli ka nahay oo waan soo dhaweynay oo aan tegayna gobasha dhusareebna waa u sheegnay dee wixii aan qabnay oo danadan ahaa iyo wixii aan aan siyaasad ahaan iyo wixii aan ka aan ka hadli lahayna waa kala hadaln waan gartay xildhibaan cabdinuur waxaan kaa rabaa dhowaan qeybo ka mida beelaha dega waqooyiga gobolka galgaduud cabasho bay ka muujinayeen oo way diidanaayeen shirka dhuusamareeb marka hadda waxaad leedahay inaku waa ogolna waa ka qayb galayna maxaa isbedelay
hadda niga wixii diiday ayaa la rabaa inay weydiy ina in la weydiiyo anaku waa waa la hadalnay haddaan beesha suran nahay waana aqbalnay waana soo dhaweynay rasigood oo dhusareen inaan tagnana waa ka yeelnay waana rabnaa inaan tagno haddii ilahay idmo beelaha kale ee tirada badan ee soomaaliyada galmudug wada degana waxaan ugu baaqaynaa gobashaas dib u heshiisiinta dhulsamareed in la wada yimaado labada wixii wax qabaana halkaas lagu maabixiyo oo lagu heshiiyo oo lagu falanqeeyo dowlad la wada dhisto idinku horey miyaad raalli uga ahayd inaan dhulsamareeb iyo gogashaas aad ka qayb gashaan mise guddigan marka ina yimaadeen kadib ayaa isbedesheen
horana raalli baan uga ahayn guddiguna waa noo yimid guddigana waa isla qaadanay qofkii wax qaday iyo qofkaan wax ka qadinba waa wada qaadanay haddaan nahay hadda anaku beelaha sure anaku afkoodi ku hadlayna xildhibaan waxaad ii sheegaysaa in guddigu inka codsada inaad gogashaad ka qayb gashaan hadalkooda iyo codsigooda marka laga yimaado adinkoo ah beeshii oo kulanka la qaatay maxaad guddiga kala hadasheen maxaa soo hordhigteen waxaan kala hadalnay in dee guddigii la rabo in la rabo guddiga guddigii dib u heshiisiinta galmudug wey dib u heshiisiin dhab ah in dadka la- aan la- la- la- galmudug loo loo sameeyo mha in cadaalad iyo wax xaqa oo oo oo furan laga hadlo si fiican
in dadka laysku soo jiido oo laysku soo dhoweeyo oo dawlad wanaagsan oo laga shaqeeya sidii loo wada dhisan lahaa xor iyo xalaala waan gartay marka ma istusteen adinka wadda ee, muhima ama ugu habboon oo galmudug mudaysan loo dhisi karo
waa istusnay waxay dhaheen annaku guddigii doorashooyinka ma nihin guddigii dib u heshiisiintaana si fiican guddiga dib u heshiisiintana kaalintanadu waxa weeye beelaha galmudug inaan inta wada aragno aan ugu yeerno inay gobasha dib u heshiisiinta dhulsareeb yimaadaan waan gartay markay yimaadaanna be- beelaha laftooda iyo dad iyo ayago arrintaa u taala inay ka wada hadlaan annaguna waa waxa weeyaan saacidaada iyo taageerada iyo waxa weeyaan iyo waa waa la riixayna wixii danahooda
guddigu sidoo kale wuxuu tegey deegaano iyo degmooyin kale oo dhaca waqooyiga gobolka galgaduud inta badan way qaadaceen oo way diidanaayeen kulankooda Een, marka huursho maxaa ku gooniya ayadu soo qayb kama ahan deegaanadaasi oo wax lama qaybsato
annaku xaggee inuu diiday iyo xaggee inuu yeeshay guddiga maba aanaan bixin si fiican
annaka waxay noo soo jeediyeen in gabashii dib u heshiisiinta galmudug oo guddiga annagaa loo magacaabay in inay dhuusama reer taallo waan gartay inaad timaadaan baa idinka codsanaynaa aad ka soo qayb gashaan wax allaala wixii aad qabtaan dad ahaan iyo deegaan ahaana aad uga hadashaan Mhm.
waa aqbalnay qolobee ina diiday iyo qolobee ina yeeshay iyo qolobee u socotaan iyo qolobee ka timidna midnaba ma aasaarahaas ma anaan gelin waan gartay marka adinku wax tabasho aad qabtaan oo aad- aad hordhigteen ma jirto
wixii tabashaha aan qabno gobasha markaan tagno la iskugu yimaadaan cidda aan ka qabno iyo gobasha uga hadlayna haddii ilahaynu annaku waxaan qayb ka nahay beelaha iyo deg- deg- iyo degmooyinka deegaanada galmudug waan gartay taanada annaku meesha ay guddiga la kulannana wixii aan ka wada hadalnay baan kuu sheegay intaasaan aniga xaqaygu yahay qofkii diiday asagaa la weydiinaya qofkii kala yeelayna asagaa la weydiinaya inuu ka jawaabo fiican waan garta ugu dambayntii eh, xildhibaan cabdinuur anigoo fursadoodan kaga mahad celinaya Een, galmudug hadda aas-aaskeedii baa lagu jiraa iyo sidii galmudug eh, loo midaysay oo loo dhisi lahaa ra-iisul wasaarihii dowladdana wa- wakti badan iyo juhdi badan buu ku bixinayaa marka ka aragtidaada ma isleedahay galmudug hadda sidii wax ku socda haddii loo wado galmudug loo dhan yahay ayaa dhismaysa
waxaan isleeyahay galmudug haddii dadku ay si iskugu yimaadaan oo danahooda ka wada hadlaan oo wixii dhexdooda farxaana bixiyaan oo dawladduna iyo gacan ay ku siiso waxa weeyaan dawladda xor iyo xalaal ah oo daacad ah oo loo dhan yahay oo waxa weeyaan qolo walba laga tixgeliyey oo laga xaqgeliyey oo qolo walbaba waxa weeyaan waxa weeyaan la qanciyey oo qolo walbaba lala fariistay oo qolo walbaba waxay tabanayaan laga tiray inay dhalan karto dawlad galmudug oo sal ballaaran oo xor iyo xalaala waana ku rajaweyna anigu inay dhalanayaan xildhibaan cabdinuur sheekh ismaaciil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka galmudug ayuu ahaa deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada huurshe ee gobolka galgaduud qodobo dhowr ah ayaa saaxiib iyaal inoo soo socda ee oo ay ka mid yihiin een, muuse biya cabdi madaxweynaha somalilan oo xaafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayey ergiga xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan balse markaan puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland ayaa shir gudoomiye shirka amniga puntland kaas oo ka qabsoomay qasriga madaxtooyada garowe waxaana qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash waxaa kaloo madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku weyliyey shirka wasiirka amniga taliyaha ciidamada darwiishta taliyaha ciidamada booliska taliyaha qeybta gobolka nugaal taliyaha ciidamada asluubta taliyaha ciidamada birmadka taliyaha c i d da taliyaha ciidamada madaxtooyada maamulka gobolka nugaal kan degmada garowe iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale kulanka markuu soo idlaaday saxaafadda waxaa la hadlay afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabaraani بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo xagga sideed iyo labaatanka luuliyo labada kun iyo sagaal iyo toban madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdilaahi deni waxa uu shir gudoomiyey shirka amniga ee puntland kulanka waxaa madaxweynaha ku weheliyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash shirkaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ugu horeeyaan wasiirka amniga taliyaha ciidamada daraawiishta taliyaha ciidamada booliska iyo taliyaha ciidamada booliska ee qaybta ee gobolka nugaal waxaa ka qayb galay saraakiil sidoo kale ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada birmedka taliyaha ciidamada asluubta taliyaha c i d da taliyaha ciidamada madaxtooyada mas-uuliyiinta degmada iyo gobolka nugaal waxaa sidoo kale kulankaasi ka qayb galay mas-uuliyiin kale ujeedka kulanka ayaa waxa uu ahaa in isxogwaraysi iyo derdergelinta howlaha amni madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa saraakiisha iyo mas-uuliyiinta laamaha amniga ka dhegaystay warbixin la xiriirta amniga guud ee puntland iyo sida ay u socodaan howlgallada amniga lagu derdergelinayo waxaana ay sheegeen in xaalada guud ee amni ee puntland ay aada u wanaagsan tahay kulankaasi ayaa ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxa uu faray saraakiisha ciidamada amniga iyo mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ee puntland in dhammaan la derdergeliyo lasii xoojiyo arrimaha amniga iyo ka shaqayntiisa xilliga weliba maalmaha lagu guda jiro toddobaadka puntland iyo dabaaldegyada loo samaynayo kowda august lagu xusayo maalintii la asaasay puntland kuwaasi oo dabaaldegyadu ay ka dhici doonaan gobolada kala duwan ee puntland waxaana madaxweynuhu uu faray laamaha amniga in amnigaasi lasii xoojiyo xilligaas iyadoo sidoo kalena madaxweynuhu uu bogaadiyey howlaha habeen iyo maalin ay hayaan ciidamada amniga ee qalabka sida ee puntland oo uu ku bogaadiyey shaqada qaran ee ay ku jiraan waxaana uga mahad celiyey sida ay mar walba ugu taagan yihiin sugidda amniga aad iyo aad ba umahadsantiin
afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland ayuu ahaa jamacadda baraani oo ka warbixinayay kulan lagaga hadlayay amniga oo maanta ka qabsoomay qasriga madaxtooyada ee puntland oo ku yaala magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi puntland markaan saaxiibayaal somalilan ayaanu fiirinaynaa muuse bihi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa maantay qasriga madaxtooyada somalilan waxa uu kulan kula qaatay wafdi hogaaminayay ergiga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan madaxweyne biixi kulanka waxaa ku weyliyey ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil isayliic kulanku marku soo idlaaday waxaa ka warbixiyey sacad cali shirooa wasiirka wasaaradda ganacsiga ee soomaaliya ee somalilan maanta oo axada bisha sideed iyo labaatan tahay waxaa madaxweynaha ku soo booqday xafiiskiisa wafdi ka socda jimcadda qurumaha ka dhexaysa oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee xogeyaha jimcadda qurumaha ka dhexaysa james swon markii ugu horreysay maaha uu somalilan yimaado haruu yimi runtii ergeygii ugu horreeyena maaha dhowr erge bayna soo maray isagii madaxweynehu aad buu usoo dhoweeyey wafdiga waxaana laga hadlayaa amuuro kala duwan iyo sidii laysu kaashan lahaa waxaa laga wada hadlay mashaariicda heedaha kala duwan ee unit halkan ay ka wadaan si fiican baa laysoo afgartay waxaana lagu hesheeyin wada shaqaynta halkaa laga sii wado oo lasii xoojiyo intaasaanu kusoo dhammaaday guud ahaan markaa runtii lasoo duuduubo saraggii madaxweynaha iyo iyo iyo ergeyga gaarka ambasador james swan intaa kadib waxaa isna hadal ka qaatay james swan oo ah wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya
first i would like to thank uh, president musa bihi abdi and the people of somaliland for the warm welcome that I have received uh, during my visit. It's good to be back in Hargeisa. I first visited in 1995 and again in 2012-2013.
ugu horeyn waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo madaxweyne muuse biixi cabdi iyo shacabka reer somalilan soo dhoweynta diiran oo ay ii sameeyeen aad baan ugu faraxsanahay inaan hargeysa ku soo laabto booqashadeedii ugu horreysay waxaan ku imid kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii haddana waxaan dib ugu soo laabtay sannadihii laba kun koob iyo tobankii iyo laba kun iyo saddex iyo tobankii labadii maalmood ee u dambeysay oo aan ku jiray booqashadayda waxaan arkay horumarka ay samaysay somalilan ee ku aadan dhinaca dhaqaalaha iyo amniga guud kuwaas oo laysku hadlayn karo mustaqbalka fog waxaan si fiican madaxweyne biixi iyo golihiisa wasiirada uga doodnay sidii caqabadaha yaryar ee ka jira somalilan loogu xallin lahaa si nabadgelyo ah sidoo kale waxaan ka doodnay dhammaystirka lagama maarmaanka ah ee ku aadan qabsoominta doorashooyinka baarlamanka weliba si dhaqso ah waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay to credible heshiiskii shalay saddexda hogaamiye xisbi ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka kaas oo mudan in la soo dhoweeyo lana bogaadiyo intaan booqashada ku jiray waxaan kaloo arkay shaqaale ka tirsan kuwa qaramada midoobay oo si nabadgelyo ah shaqooyinka loo igmado ee la xiriira arrimaha bini'aadantinimada uga wada somalilan shalay waxaan booqday xarunta hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r ku leedahay hargeysa waxayna xaqiiqdii si hufnaani ku jirta u waday shaqadii loo igmaday taasina waa midda aan dhammaanteen doonayno waan sii wadi doonaa booqashada iyo taageeradayda somalilan fursaddaanna ma ahan mid ku eg halkan oo keliya waxaan u mahad celinayaa madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisa taageerada ay siiyeen howlgalka qaramada midoobay ee ka socda halkan aad baad u mahadsantihiin
I look forward to continuing my connection with the authorities and people of Somaliland, and I will take this opportunity once again to thank President Bihi and his colleagues for their support to UN operations here. Thank you very much.
james swan oo ah wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayuu ahaa waxaa ka horeeyey sacad cali shire oo isna ah wasiirka ganacsiga somalilan hagaag saaxiibayaal qeybihii dambe barnaamijku aan ku siqaynaa markaan dhanka iyo gado ayaan fiirinaynaa magaalada buurdhub ee gobolka gado waxaa lagu soo waramaya inay ka taagan tahay abaartii ugu darneyd taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada ku dhaqan qeybo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada buurdhubo nuux xuseen daa-uud ku-xigeenka waa guddoomiye xigeenka labaad dhinaca arrimaha bulshada degmada buurdhub ee gobolka gado oo caawa la hadlayay radio cadaado waxa uu sheegay in hadda xaaladdu ay tahay mid cakiran dadkaasna ay gargaar u baahan yihiin alxamdulilah amniga buurdhuwa qolkii boqol deegaamaha yani gobolkan gedo yani meesha uga amniga sareyso way alxamdulilah waxaa mushkilada kuma jirta nimanka aduga nabadiidkana waa la dheeray waxaa kale laakiin degmada ku cusub yani dad barakayaal ee halkaas ilaa iyo aaganba iyo boqol ka imaado ayaa mar walba ay kusoo yani dailiga yani lagu jiro yani hagaaga ama qababka lagu jiro beeraheena yani sanadkan si fiican ba yani roobkii ee u diin marka alxamdulilah marka dadkaas yani barakacayaasha sember uu soo gaarayo yani buurdhugo oo yani madaal dhaysmig alxamdulilah xaalada amniga iyo nabadgelyada waa boqolka boqol waxaad iga warantaa dadkan barakaca ah ma dad ka yimid ba meel ka baxsan buurdhubo
ha nawaahigeeda tuulooyinka buurruwa yani yani hoostaga iyo macnaha meel buurruwa ku bahsana sidii bayi boqol ah dadka yani beeralayda ah dad badan baa soo jira yani xilliga abaaraha yani ama sida jiilaalka ama hagaagi marka dadka haddii beerahii yani tabadan ay bixi waayaan ama yani abaarada noo kale ama biilaan iyo wax saasay dhaaman roob la-aanta ay yaraata marka dadka deegaanku yani u dhowbay yani ay kusoo hayaamada yani ay imaadan say noloshooda ay u raadsadaan yani waxay ka maarayaan guddoomiye nuux hadda wax abaara ama biyola-aan miyaa ka jirta buurdhub ee deegaanada hoostaga
ha ha boqolkii boqol meelaha qaar yani waxaa weyane warihii meelihii yani dadkay abi jireen meel had ilaa iyo maanaa shan iyo toban kilometr u jirto keeda la yihahdaa kusii bilaawdo coonka yani weli yani hadda hawar hagaaga biisa ay fiicanyiin ayba soo gaari karin yaa iskaga jirta ma meelaha kasii fogfogna waa u dhowda sanadkan warihi yani abi jireen hoolihii ama dadkii ku nooleen biiba maan gelin baa la dhihi karaa maanaha saas ba maanaa dhibaatadaas baa yani oonkaas iyo maanaha haraadkaas baa ku jira yani biilaanta way jirtaa yani deegamaha ku xiran yani buuro roobkii guga ee dhowaan ka da-ay qeyba ka mid ah dalka buurdhuuba iyo deegaanada hoostaga iyo weliba gobolka kama deelmaya isagu
maya maya maya aad ba ugu yaraayo yani meelaha fogfog meel meel way jirtaa yani oo roob yaro yani meel iskugu tago yani weliba iskugu tagaano ama wii yani meeshaas ka baxayo yani oo oo macnaha geerihii ka baxay ma hal mar loola goosti moogi yani roob yani dadkaas ama hoolooda ay kaafiyeen deegaanka oo dhan maray male waa iska abaar un dhulka hadda guga waxaad iga warantaa dadkan barakaca ah oo aad leedahay degmada gudaha usoo galeen tiradooda guud ma haysan
mio tiradooda guud dada dadkaas waana dad macnaha ilaa iyo kun iyo toddoba boqol ku dhowaa dadkaas dad yar maaha dhowrkan baa la dejiyey oo macnaha ay hadday degan yihin marka waxa kormeera nugu waa hadda hayado yani oo imaadana ay caawiyaan male dadkii qaar yani xoogooda iska imaashaan qaarna yani dadkayga ku dhex jiraan marka saddex kama mal bay ku kala nool yihiin dadka siga hadda waan garatay sidaa sheegtay roobkii guga ma aadnan helin haddaad tihiin reer buurdhubo abaarna way ka horreysay marka wakti badan waxaa muuqata in uusan roob helin oo abaar aad kusoo jirteen bal waxaad iiga warantaa nolosha dadka ama bulshada ku dhaqan buurdhuba ee deegaanada hoos yimaada muddooyinkaas abaarta ah maxay noloshooda ku tiirsanay
ningow kulley saad la socotid ama aad had ku dhawaajinaysa yani abaarihii hore waa la socotaa yani deegaankan buurdhubo asigoo yani qolada nabadiidka noqoteen ba yani erihigihii yani samafalka ay u diidaan ba yani abaaro bacan bay soo martay xilii roobka guuda rabena ilaahay amarkiis kulley ilaahay ba amarkaas kule roobka siil la rabay uma diin marka waa dareemi kartaa kulley dadka yani deegaanka kulley ilaahay baan oran kara dadka way noolyihin hadda yani laakiin hayaato fiican oo hadda ama nolol fiican oo yani ama xagga daaweynta ama xagga raashinka oo yani qutul daruuri fiican hadda meesha ay ku haystaan ma leh dadka dad macnaha oo soo barakacay oo meelaha yani abaarihii wax lagu soofiyey iyo macnaha dad yani dadkii hayn lahaa sidan oo yani ladaalo dhacayn waayo marka waa dareemi karta abaarihii isku xiran wadanka samafal la-aan oo yani hay-adihii yani say la rabo yani ay usoo degin ama dadkaas hoolahooda yani ay u gelin marka waa dareemi karta abaaro isku daba xiran roobka guuda si fiican udiin marka yani dadkii hadin dad beeraley waayo dadki deegaankan buurdhubo beerihii yani naftirkooda yani intooda badan waa iska golo oo iska dadki yani ay haystanba yani ay ku tabcadaan ama shibaaley ama sidii matoori ama male waxa ku aaway ama kalada naftirkooda tabar mahayaan marka waa iska dareemi kartaa niyo dadkaas yani hag ilaahayna iskugu noolyin mooyi yani tabar hadda maanta ay ku taagan yihiin ama la tilmaami kara ma leh waxaad ii sheegtay in dadka barakacyaasha ah buurdhubo gudaheeda aad xeriyo barakac uga samayseen marka dadkaas adinka haddaad tihiin maamulkii maxaad ku caawiseen ama aada ku tarteen
niyow markiiba hayaalo yaryar macnaha sidii macnaha oo ba-ooyin yaryar iyo yani raashimo oo macnaha dadkaan kusoo qaran ama sidii yani ama ay macnaha dadweynaha ama ganacsiga u waaweyn yani say u aaween aan u baaqnima wax aan ka tarnay ka maamul ahaan yani waxa aan isu goynay hadee degmo dhaqaalo fal dhaqaalo fiican oo hadda yani dad ay ku taakulaysa male wii yar aan helnay haddii baa u gadka waa u gadna haddii yar raashin aan u heli karnin qofka ama waayil ah ama carruur yar oo yani ama qof u shaqeyn ama iska aqoon ah in la gaarsiin maogi dad hadda aan raashin ka filan aan gaarsiin karna ama caawin karna ma jirto dadka ama dadkooda iyo waxa weene sidii xoogooda iyo macnaha dar macnaha oo meelaha kusoo fafalmayo hadda oo ay yani nolol aan u hayno male waxaad ii sheegtay in barakacyaasha aad wax muuqdo la taaban karaadna ku taageereen haddaad tihiin maamulka marka sababtuma waxay tahay ma dhaqaalaha maamulka degmadaba yar oo aan kaafi karin mise adinkaa weli usoo jeesan maya maya maya maya haddii lagu soo barakoho yani mas-uuliyadda degmada ay ku saaran tahay waa dareemi kartaa yani qofka yani ama islaamka ah intuu dareemi kara aniga maamul ahaan markaas dadka mar walba markay soo kordhayen ba yani dhibaatadooda wada dareemeyn waa la daraseyn marka anigaaba yani dhaqaale la-aan ah oo magaaladeyna yani go-doon ah waxba haysanin intii karaankeena awoodeen intii aan gaari karnin waa sameyna saaima yaad la hadasheen marka oo aad caawimaad weydiisatana haddii ahaled maamulka ausagtaan oo jubbaland iyo hay-adihii samafalka iyo weliba dawladdii dhexe dhowr jeera yani macnaha hadda video wax walba aan u duubnay meel walba yani ama dawladda dhexe ama tan hoos taagno jubbaland ha ahaatee baan far badan ba u dirnay waxa sawir muuqaal wax walba ay rabaan waa u dirin waxda kusoo jawaaba macna helinayo arrintaas ayada laakiin waa gaarsinay inay arrinta ayada yani jawaab ay kusoo sameeyaan muuqaalo iyo codada u dirtaan marka laga yimaado adinku mas-uuliyiinta degmada baatiin ma hor fadhiisateen oo nolosha dhabta oo barakaco ku sugan yihiin ma la wadaagteen
maya maya fariin nuuyi hadda waxa yani safar aan galno ama meelaha ugu tagno male laakiin maanta de miyiga iyo wax walba wax walba lagu wadaaga yani intii fariin ama ama hataan ahaado ama yani wax walba ahaatay yani waa fariintaas waa gaarsinay ayagana adma moogo yani way ogson yihin xaalada buurdhuba nolosheeda ay tahay laakiin guddoomiye nuux mar haddii aadan la fadhiisan mas-uuliyiinta ka sarreysa jubbaland oo aadan xaalada ka jirta degmada aadna tafaasiil uga bixin o aadan la wadaagin soo lama oran karo adinku kudhin waad ka gaabiseen kaalintii ay ka mudnaayeen dadkaasi danyarta barakaca ah dad badan oo yani buurduga mahaldhibaan ha ahaade ama dad kale oo yani nabadoon ha ahaade buurduga kusoo jeeda meel walba joogo ama tagahay fariinta saan u gaarsiin karna baan u gaarsida yani waxaad maanta fariin ama aniga hor fariisiskeyna maanta ku heran maaha hadda buurduga qof walba meesha jooga ugu dhegeysin walaal maaa waan garta marka hadda barakacyaasha ku sugan buurdhuba aada ii sheegayso iyaga wax gargaar ah dee aan lahaye hadiis mafalka oo kale inta badan dadkan dayartaa caawiya miyaa soo gaaray
maya maya maya wax hadda soo gaaray habeeraato ma jirtin wax hadda soo gaaray oo dadkaas hadda maanta noloshooda wax kala deris baaqa aan jeedinayo waa lagu soo jawaabi doonada maogi wax hadda maanta soo gaaray oo dadkaas ama walooda wax laga qabtay xag walba ha noqotay maya ma jirto sidee ka yeeli rabtaan dadkan barakacayaasha ah oo dan yar maya ma walaal aad baa umahadsan tahay kulley aniga wi awoodeyna ama ilaahayna garansiiye ama awoodeyna ah markaas aan gaarsiin karin inaan gaarsina dadkoodana u baado hay-adaha caalamkii dawladda dhexe iyo macnaha macnaha gobolka oo jubbaland inaan gaarsino yani farintas aan gaarsino kule dadka ilaahay ba subxaana watacaala yaa waa walba yani ka awoodi kara intaa inta awoodeyna intaan macnaha aan awoodi karin inaan ka tarno laakin waxa kaloo zaayida ma hayn aniga hadde waxyaabaha ugu badan hadda ay ka cabanayaan barakacyaashu maxaa kamid a guddoomiye iyow waa dareemi kartaa sidii hoygii amal ayagoo maalin maanta teendhad ay haysinin wehila hadoogsan ay haysinin alaabay naftirkood ay wadanin marka unadii markaa lagu soo tago yani waxaas idilba ma haystaan iyo daawooyinkii wixii idilba ma haystaan waan gartay ugu dambayntii guddoomiye nuuc fariinta ugu dambayso aad dirayso maxay tahay
waxaan ku diri lahaa iniyow ilaahay subxaana watacaala ka sokow hay-adaha macnaha samafalka caalamka joogo yani deeqdayaasha yani dadka caawiyo dawladda dhexe iyo tan aan hoos tagno jubbaland kulle macnaha ummadan yani mas-uul bay ku yihiin hadda jubbaland ama hadda maanta doorashay ku jirta yani haleeda waa dareemi kartaa dadkeeda meelaha yarta ku sugnin ma ogo inay usoo jeestaan oo yani ay arkaan iyo xaaladaha in la dirisaan arrintan buurduga ku jirta iyo macnaha dadkaas qootigaas ku sugan yani wax allo lasoo gaari kan in lasoo gaarsiiyo hay-adaha caalamkaada yani ay meeshan si gaar ahaan ay u fiiriyaan mas-uuliyadda iska saarta jubbaland dawladda dhehen ina yani arrinta iyada kaabto intaas waa u baaqi lahaa nuux xuseen daa-uud guddoomiye xigeenka labaad dhinaca arrimaha bulshada degmada buurdhuuba ee gobolka gada iyo qaadka taleefanka ayuu igu warramaya markaan saaxiibayaal kalamaan arwow reer kalmaanow nabadiinga haa kiyan ilaahay nabadiniinkaneedii maahana falkuun argaan fal nabadeed ma'e warniyow beentaan iska daa dalkaani waa nabad saakan aniga madaxtooyada tegey wax colaadahoo ka jirayna lama arko waayaana hobiyo kuma soo dhicin wejigaha gubdee nabad intay ka jirtaa waryaahooy waryaa si wacdan kawaankaan tegi waryaahoy hal xaba malaay mayaal waryaa nabadaas sheegaysid maxaa waaye malaayiin waryaa khaaliyas dhexd waryaa hal xabaa waryaa halahoo bes dhaqaada hooya war ninkaan warkiisa ma fahmiine kismaayo rooba ka dhacay miyuu yiri waryaadaheen waryaadaheen somalilan adeer waa bashbashiyo barwaaqay ku jirtaa warqowdhina isboogsiinin wararka gudahan ku jirnaa weli waryaa aniga laftaadu ha isboogsiinin ninka kalamaan iskala ahadle rabe
eedan mahadsanta maysiin lahanimiyow wareegta wareegta wareegta wareegta oo geedaga kalmaanha gabateesiin agri ay dhegensada may areena dhalinyarooda tiree biyediga wedadaano kaamiri wiin tanfuuli sidii maraykankahan shir ay ka geeb galney waa wareegdaha gabatay kalamaan waay meelo daraha kadhiyaw ay ka geeb galney ma in sabab ee wala ereatana isla qoraalkeesiin agri oo dhagaagin iyo hamaahiya ma in sabab ee la erey walaagi oo mesaberanba mal hadhiyaw walaagi hun i walaagi san walaala walaaga mesaberan may hadhiyaw kurita anininka daagoyne ereng tarebiyeediga maalin kasta meelba garaha kadhiya yoon jiideen yoona meeli warka jirob yoon jiideen walba hooba warii meel dhahsadaw imbitiri nyaanyowgaadoo leeri war ken bortawooja wareegtadii waxbaad ka tagtaye dhallinyarada kaamarada sida taaho meel faadigaasiin jooga ma tegi kara waralaniyo waa fahamta masaasuu ka wade war walban is wareerideeno wa adigay dhegensada warya waraa jiri doone wii iskaleehayeere waraa jiri doone iskaleehayeere war heestaniyow etoobiyaanka igu soo celi horaa waxaa loo yidhi geel kuul maasa kasaa kurtukas kurugtaaya hees soomaaliyasku hees waryaa baandheeyo dawanka ou sheegayo iyo wiilkaa yeelada ou sheegayo makii qadada lagu soo doonahaya hayaye khabaar baan maqlayaaye qisadayda dhegaysta war dadka leexaxaman war qur-aan ruuggii jaboobo xeef ka qayliyey daraad khayre waa isgaleena war maxaad ka qabtaan warwar ma heshiine dadka gobollada dhexe maalintii waa islaayaan habeenkiina waa heshiiyaan war haddii xaalku saas ahaan jiray khayrii macalin maxamuud xali waa heshii weyaan maxaa dhacay war safarkii khayraa soo gebagabooba miyaad tiraahdeen ayay adigu waabad nagalaadahaye xaalku laakiin sidaas uu egyahayo inuu soo gebagaboobaya loo malaynayaa balsug war meelaha kula wareegaysaan bahashu ma jirtee xalay ilaa hadda khayrii macalin maxamuud kulama xasaasiya dhuusamareeb uga socda wax ka soo naasacadaadana weli male war doctor shaakir mala baakimi warnimayaho war cusub baa soo kordhay xamar ma ku taqiineen kala wareeg dhulka gobollada dhexe waxaa ka bilowday kala wareeg hawada war hawada maa dhagaxaan la dhigay war wax ka daran baa la dhigay na dhegayso arrintii macalin maxamuud dhuusamareeb waa dhaaftay garooma xirashadii dhuusamareeb iyo gurcaal waa dhaafeen kala wareegtii hawadu cadaaday sii maraysaa hadda maanta waxaa la yidhi ciidankii shalay dhuusamareeb laga soo celshay maantana hawada cadaadood baa kala wareeg lagu yidhi war ree cadaado bac ka siiya inoo soo dhowaan miyay dhaheen war bac lagaa siiyo waxaa la leeyahay ayraboorka muqdisho shalay ilaa maanta ciidamo la soo celiyo unbaa ka soo tegaya maandeeskow ciidamadu ayagaaba raaxaysan hadday laba maalmood iyo laba habeenba dayaarad saarnaayeen anigu weligay xataa dayaara ma raacin waryaayo waxaad noo akrinaysaan waa maxay ma dawladday qabataa in ciidankeeda laga soo celsho dalka gudihiisa alla ilaha dowlad qarane taasi ma qabato war mar haddii kala wareega certa ee galmudug ka bilaabatay wasiir omarna hawada kismaayo maa lagu soo kala wareejiyaa war waa waalantae wasiir omar cid kala wareeji karta male amisooma galbinaysa warnimiyo burur fawadadii amisooma galbiyaasi diyaarada ligajeey annagaa wadanna tii lafta gara madawiine baydhawanka nagadii waa marka wasiir omar madawiinaga jubbaland nagada fadoo haye warniyow shuruudihii guddiga doorashooyinka jubbaland ay soo saareen waxaa ku jira qodob si toosa wasiir omar u saamaynayo marka nabadii nolol xeerkii axmed madow miyay saddex gelinin war aana hel walmooshiidii arato maah maahotay oo dhagansoy idaa aatayta alaswadu huruubatu labu yeerti aamiin afkaada allah noo kaso war ninkaas kuma ducayne magaaladii kismaayo musharaxiinta jubbaland ayay u kala xidhanta ayaan maqlay warkaas maxaa ka jira war kismaayo wariye ka soo warrama looma ogolee xaqsaas runkusub war anigaa xalay raadiyo kulmiye ka dhagaystay nin uu xuseen cabdulla ka waraysanaya magaalada kismaayo oo dadka deegaanka ka mid ahaa wuxuuna sheegay magaalada inay u kala xihan tahay musharaxiinta shacabkuna banta wiskiisa uu isku soo rigayo xaafadaha ka soo bixi diiday war wiilkii fogaaleega ahba wuxuu weydiiyey saaka su-aal dhib badan wuxuu yidhi qoraalka dukaamada hortooda lagu qoro ah maanta dayn male berri haa iyo ballanqaadka musharaxiinta xilalka raba maxay ku kala duwan yihiin adeer war anigu dukaan ma aqaan laakiin musharaxiinta toodu waa afowyeelka uurowsa allah ku og warwar ma haystaane dowladda soomaaliya waxaa lagu eedeeyey ilaa ay hadda inaysan ka hadlin qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose waxayna noqdeenaa la leeyahay arkow masheegayaal waryaa beenta iska da sidaysan ugu hadlin madaxweynaha soomaaliya waa kii yidhi shabaabaa noola shaqeey waryahoy wax mooyidin madaxweynaha taasi waa diri laakiin waxaa saqdiri dalka la dhaxaayo tunuusiya baandeeyow xarunta gobolka banaadir ee qaraxa ka dhacay miyaa tunisiya la yidhaahdaa waryaalahan waryaalahan waxaana ku hadlaysaa anu garan maaye wakiilkii naga dhexeeya qaramada midoobay maanta jumhuuriyaddii somalilan ayuu cagaha soo dhigtay marka waxaan u malaynayaa inuu ictiraaf noo wado war qawdhinow ictiraafkii ginayn soo siisi soo kuma filni maxaad karataan ku kale war waxaa la yidhi in dagaalku xaax yahay xabadduna ka daran tahay dhaawucu xanuun yahay dhimashadu xaraar tahay cabsiduna xishood tahay dadka yaga xasuuqiyo lagu wada xadgudubkaoo la xaqiraya baa garan war maamulka gobolka banaadir shalay saacad gudaheed ayay laba waroo iskhilaafsan soo saareen markii hore waxay yidhaahdeen shaqaalaha gobolka banaadir saddex maalmoodoo borodiiqa oo fasax wariyaasha mikrofadoo xirxiran ayaa cabaar kadib waxaa la yidhi waxaas waa ka laabanay ardi haddii la fasaxayna fasaxii laga laabtinan dhima la yidheen waryaa waxaas wax kama ogide madaxtooyaday fariintu ka soo dhacday waxayna ahayd haddaan shaqa macnaha fasaxno al-shabaab ay dhiiri gelinaysaa oo u arkaya inay dhib weyn geysteen war madaxtooya beelo fariinta qadar ay ka soo dhacday safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiya qadar ayaa xal raadiyo kulmiye la hadlay wuxuuna yidhi guddoomiyey yariisow xaaladiisu waa soo hagaagaysaa laba iyo tobankii qofood oo diyaaraddu qaatana midaa geeriyooday guddoomiyuhuna haddaw qalliinkii afaraad oo madaxa gela war adeero la dhegaysta saddexdeeda xisbi qaran ee jumhuuriyadda somalilan shalay way heshiiyeen caarana imikaabaan ku soo darayna muranka ma naga dheefdhaan iyo warkaan macnaha lahayn war dalkaa u shaqeeya siday ku maamushaa war adeero dan u kala kaxeeya meesha
saaxiibada kalamaan aad ayay u mahadsan yihiin guud ahaan saaxiib yaal caawa waxaa intaasi ku dhan barnaamijka xulashada waraysyada aad kala socoteen radio cadaado siddeed siddeed dhibic shan magaatis saacadda barnaamijka wada ka baxayay dhinaca farsamada waxaa ka qaabeynayay liibaan cabdi ciise tani barnaamijka midlaacina sida ayay nabadgelyo waxaan inkaga tegayaa heestaanii ballanqaado hordhaca barnaamijka nabaday
cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonahow dad wilaaqay noqote dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonahow dad wilaaqay noqote
ka digtoonaaw dad dulaaqay noqotay